تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaana wanaagsan khiyaarey idilkiinba meel waliba aad nagala soctaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa beerashada basasha iyo muhiimadda dhaqaale ee ay leedahay dhaqaalaha ay helaan beeralayda basasha sida ay shaqo abuur u sameeyeen beerahaasi iyo xogo ku aadan qofka doonaya inuu maalgashado basasha waxaan soo gudbin doonnaa khibradda beeralayda basasha ee saakow halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag basasha waa khudaar nafaqo leh oo dhanka kalena dawo ah waxayna hodan ku tahay antioxidantis waxayna xoojisaa difaaca jirka waxayna gacan ka geysataa hoosu dhigga cadaadiska dhiigga iyo kolestaroolka noocyada basasha waxaa ka mid ah caddaan casaan ama guduud iyo basasha cagaaran isticmaalkeeda badi waxaa lagu darsadaa suugada maraqa salarka ama cuntooyinka la shiilo waxay badi ku baxdaa cimilada diiran ee aan ka yarayn shan iyo labaatanka digrii salsiyas sida midda dalkeenna oo kale sannad waliba dhaqaalaha ay dunida basasha ka samayso waa mid aada u weyn wax soo saarka basasha ee caalamka ayaana gaaray ku dhowaad afartan iyo toddoba malyuun oo tan taasi oo qiimi ahaan lagu qiyaasayo in ay ka badan tahay afartan bilyan oo dollar indiya iyo shiinaha ayaa ah dalalka ugu waaweyn ee dhaqaalaha badan ka sameeya basasha iyagoona wadarta wax soo saarkooda uu ka badan yahay kalabar wax soo saarka basasha ee adduunka maraykanka ayaa isna ah waddanka saddexaad ee soo saara basasha ugu badan adduunka afrika marka la joogo masar ayaa safka hore uga jirta dalalka soo saara basasha soomaaliya oo haysata dhulbeereed siddeed milyan oo hegtaar ka badan iyo laba webi oo qulqulka biyahoodu uu gaarayo kun iyo laba boqol oo kilomitir haddana basasha ugu badan ee waddanka laga isticmaalo waxay ka timaadaa dhanka iyo dalka itoobiya basasha ugu badanna waxay soomaaliya ka soo gashaa dhanka iyo dalow-adda oo ka mid ah dhulka gumaysiga ku jira ee soomaali galbeed taasi waxay caddaynaysaa inay jirto baahi basal oo gudaha waddanka ah waana fursad dhaqaale oo u furan beeralayda soomaalida dadka ugu badan ee ka faa'iidaysanaya fursadahaasi waa beeralayda reer saakow oo ku dadaalaya inay beertaan dalaga basasha oo ay ka samaynayaan dhaqaale aad u badan maraan booqasho ku tagay beeraha basasha waxaan arkay in beeralaydu ay si aadaha u beertaan basasha gaar ahaan midda guduudan oo kayd dheer oo ilaa iyo afar bil ah geli karta si kasta oo beeralayda reer saakow ay u dadaalayaan haddana weli waxaa jirta baahida basasha oo iyagu keligooda kuma filnaan karaan inay daboolaan baahida basasha ee guud ahaanba waddanka taana waa weli fursad dhaqaaleh oo hortaala beeraleyda soomaaliyeed basasha inkastoo ay ka mid tahay dalagyada saddexda bilood ku bislaada haddana dhaqaale ahaan marka la barbardhigo dalagyada kale aad ayay uga dhaqaalo badan tahay ma ahan xitaa inay ka qaalisan tahay ee dhanka beerashada xitaa wax soo saarkeeda waa uu ka badan yahay dalagyada kale sida galleyda iyo sisinta oo ka mid ah dalagyada inta badan ay dhaqaalaha ka sameeyaan beeraleyda soomaaliyeed haddaba qaababka basasha dhaqaalaha looga sameeyo iyo guud ahaanba heerarka ay soo marto iyo sida ay shaqo abuur ugu noqotay dhallinyaro badan waxaan ka waraysanay beeraleyda reer saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo aan ku booqanay beerahooda bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joognaa meel u dhexaysa saakow iyo sokayle waxaan rabnaa inaan halkan aan ku qabanno waraysi ku saabsan sida dhaqaale ahaan looga faa'iidaysan karo beerashada dalaga basasha oo dadka reer saakow ay caanka ku yihiin qaar ka mid ah beeraleyda basasha ayaa nala jooga waxaan ku horeynaynaa xasan geedow aadan oo ka mid ah beeraleyda ugu caansan ee magaalada saakow xasan ugu horeyn bal kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee andalus bismillaah waan dhowahay magacayga waa xasan geedow aadan xasanow marka hore waxaad nooga warantaa goorta aad bilowday beerashada basasha muddo shan sano ayaan ku guda jira intaan basasha aan beeraya marka waxaad nooga warantaa xasanow qaabka ee basasha loo beerto xilliyada la beerto haddii afarta xiliba la beerto basasha xilliga ay baxdo waa jiidaalka way baxaysaa xaqaygana waa baxaysaa guugna waa iska baxayaa afarta xilli waa la beeran karaa haa basasha marka roobka ma lagu beeri karaa mise maya basasha roobka waa lagu beeri karaa laakiin matoor ayaa lagu waraabinayaa matoora aad ugu fiican waa la kawaaweynayaa marka waa la buubinayaa abuurkeeda waa la tilaalayaa maasha allah matoorka lagu waraabinayaa haddii roob ilaahay noo keenan waa tii ugu ficneed marka waxaad nooga warantaa bilaha ay ku baxdo maadaama dalagyada badankooda aan naqaano in afar bilood ay ku baxaan qaar ay saddex bilood ku baxaan iyadu bal ka waran
basasha waa horta beeraha dhanka beeraha hoos jira beeraha waa laba waaye kuunye iyo beeraha hoos oo kuunyada axeen waaye beeraha hoos saddex bilood waaye saddex bilood hadday dhammaato basasha way soo go'aysaa marka tan kuunyadan waa afar bilood ay noqonaysaa oo taaga ah oo tubada loo xiriiriyo tan waa kanaala lagu waraabinayaa tan tubada afar bilood way gaaraysaa tan waa saddex bilood ma dhaafayso saddex bilood hadday dhammaato basasha way soo go'aysaa marka saddexdaas bilood bal ka waran wixii tacab ah oo gelaya inta jeer oo la waraabinayo oo kale falideeda oo kale nidaamaadka ay soo marto basasha waa la falayaa marka koowaad waa la falayaa waa la buufinayaa marka waa la waraabinayaa marmarna yureeyana waa lagu shibayaa sun maya yureeyada waa qabooba u keenaysaa suntan waa lagu buufinayaa cayayaanka sida injirta iyo waxaas ayay ka dishaa maasha allah basash si fiican noogu baxdaa basash cadda basal gaduudda gaduudda aad u isticmaalna anaga oo beeritaankeeda maasha allah waana labadana way noo baxaan basasha maasha allah way fiican yihiin marka aad iyo aad hadda ugu raysane dhaqaale ahaan marka xasano waxaad ii sheegtay in muddo shan sano ah aad beerto haddana beertaada ayaanba joognaa bal marka muddadaasi shan sano ah waxaad nooga warantaa marka dhulka aad beerta ka saarto basasha intuu leegyahay darab ahaan ama hegtar ahaan dhulka beerta basasha aan ka saaro waa sideed hegtar sideedkaas hegtar waxaan ku dhaqaalayaa basal inta kalena waxaan saarayaa yaanyo iyo qaro iyo intaasaan ku beernay hadda waxaan ugu soo zaa'iday bariis waxaan hadda kuu muuqdo waa bariis waay abuurkiisa dowgan loo keenay waan tijaabinay aad sidii basashi unbaa u waraabinaynaa sa hadda dooqiis waa u jeeda waa fiican yahay isagan maasha allah marka waxaad ii sheegtay in siddeed egtaar aad ku beerto basasha inta kuu soo go'da bal ka waran marka cadadkooda haddii jawaan lagu cabiro iyo haddii kiilaad lagu cabiraba inta ii soo go'da waxaa waaye mar laba boqol iyo kontonkii shaan ka helaa mar laba boqolaan ka helaa alaakiishna waxaa ku jirta lixdan kiilo maasha allah ah kiilihii hadda ugu dambaysay waxaan gatay labaatan kun beerta dhexdeeda maasha ee xasanow bal marka waxaad nooga warantaa ee reer saakow haddaad tihiin ee halka aad u iibgeysaan basasha ee bal qaabkaas nooga waran basasha annaga hadda waxaan u iibgeynaa hadda basashii ugu dambaysay gaari dhayna iyo imaaday waxaa loo qaaday degmada eh, jilib ilaa iyo jamaamo dhulkaasaa laga qaatay waan labaatan kunaa laga gaatay ee marka deegaanada kale ee looga yimaadana bal guud ahaan soomaaliya nooga waran inta laydinkaga imaado waxaana looga imaadaa baydhabo waana looga imaadaa muqdisho waana looga imaadaa xataa kenya marmar waa waana looga imaadaa waa u dirnaa haa marka waxaad nooga sheekaysaa xasan oo qaabka qofka beeralayda ah oo basasha u iibiyo ma inta gurtaan ayaad suuqa geysaan waxaan arkay beero oo gudahooda bakhaaro ku yaallo basal ku daadsantaana waa arkay oo gudaha ee beerahan saakowa qaabka marka aad u iibgeysaan bal inooga sheekay anaga basasha markay noo karta mar anagoo basasha oo joogta beerta ku jirtaan noo imaada dilaalaa noo imaada wuxuuna leeyahay arbacuunan kuu tuuraa basashan anaa iga gadan tahay marka dilaalkii arbacuun ka qaadanaynaa ba- asaa sugaya marna wa- asaa markay bislaato ay s- soo go-da asaa naga qaadanaya nataraa imaada yayudhiya imaada daynaa imaanaysa waa la rodayaa marka sida ba- baydhabo muqdisho kenya ilaa iyo jilib kismaayo intaas baa loo qaadaya qudaarteena qaab kalena waxaan samaynanaa haddii xilliga nugu imaadana een, baqaaro hoolaan ku dejinaa waan lirinaa subax walba laba bir saddex bir isbuuc waan fiirinaa midii bolol aan ka mirnaa inta kale ayadoo dab eh, qaali ay tahay naloo imaada marka ganacsata noo imaanaysaa waan ka gadanaa
ee xasanow bal ka waran dhaqaale ahaan marka basasha la eego oo beertaada maadaama hadda aan joogno ee dalagyo kala duwanna ay ku beeran yihiin yaanyadii bariiskii galeydii ee in- qudaar noocyadeeda kala duwan ay kugu beeran yihiin basasha marka loo barbar dhigo ee dalagyada kale dhaqaale ahaan bal iyadu ka waran Eh, dhaqaale ahaan waxay ku fiican tahay basasha dhulkii oo geleyda aad saarta halkii tacab oo adig geley aad saarta oo laba loor afar loor uu ku keenayo basasha waxay keenaysaa konton kiish maasha hashii ul waxaa lagu xisaabtamaa hal loor oo lixdan kiilo ku jirta halka geleyda tacabkiina lagu xisaabtamaayo afar loor ama saddex loor ama shan loor lagu xisaabtamaayo asaga halkii kiisha hal loor uu dhala oo lixdan kiish ku jirta marka wax isku dhigmama wax isku dhigmaa basasha aad maanaha dhaqaalaheed noogu fiican yahay ee xasanow waxaad ii sheegtay in dhaqaale ahaan ee basashu ay aada uga wanaagsan tahay dalagyada kale ee bal waxaad nooga warantaa ee xilligii adiga ee kuugu badnayd ama xilligii ay kuugu barwaaqada badnayd basasha oo aad ee wax ka gurato cadadka tusaale jawa- ama loorarka ama kiilaadka xilligii kuugu barwaaqada badnayd maxaa ka qabatay basasha ahaan waxaan ka qabtay een, lacag oo waxaan ka helay lix kun dollar aan ka helay hal mar lixdan kun lix kun dollar aan ka helay waxay kiish ahayd boqol iyo afartan kiish hal mar hal fa- hal fasal saddex kun waxaa qaatay shirkaddaa qaadatay shirkad basasha waxaa lagu beeraa dad dhallinyaro oo hoogooda la imaadaa jira uu ku falaayo beerta waa falaa waa dhaqaalaynaa waa waraabinaa waa soo goynaa waa animalkiilaan nahay waa la kala jaraa marka labaa laga dhigaa hal qayb waxaa qaadanaa anigoo badroonaha ah beerta iyo matoorka iska lahaan qaadanaa saddex kun saddex kun waxay qaadanayaan shirkayd ayagana ay qaybsanayaan wiilasha ii shaqaynay midba wuxuu asaga uu ku soo aada aa
ee marka waxaad ii sheegtay in mar keliya hal mar aad ku ee beerta ay ku soo saartay ee lix kun oo dollar bal xasana waxaad nooga warantaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee muddadii shanta sano ahayd ee aad ku jirtay beerashada basasha ee aad ka qabatay oo dhaqaale ahaan waxyaabaha la taaban karo intaad hadda aad xusi karto waxaa ka mid ah beertaan adiga hadda aad joogto waxaan ka gaday basasha Be- webiga saaran lacagteeda waxaan ku gaday lix kun iyo shan boqol inta lacag tahay waa balaceeda waa toddobaatan saamood dhirirkana waa boqol iyo konton saamood basashaa laga iibiyey oo wegana saaran waxyaabaha kale aan ka gatay waxaa ka mid ah mootada saddex lugaaleyda ah mooto iyadana dha- dhaxgod ana waan ka gatay fecom ah waxyaabo badan aan ka qabsaday Aa, noloshaydana waa ku maarayaa caruurtayda dugsigooda waxbarashadooda biilka wax badan dukaanaan saaranaya iska soo adeegana marka saddex bilood waa saddex kun ama afar kun waa lagu xisaabtamaa waa- maasha allah waa ee xasanow qofka maanta doonaya in uu beeraley noqdo ama uu beer maal gashto oo doonaya maxaad kula talin lahayd ee dalagyada ugu wanaagsan ee qofka wakhtiga dhow ee lacagtiisa usoo celin karta ee uu beeran karo hadda aan joogno hadda dad badan ayaa beeraha ku soo biiray oo ganacsato ah markay anaga lacagta saddex bilood ay intaas lacag inaga soo galeen ha ay nagu arkeen ganacsato badan oo dukaama u furana hadda beeraha ku soo biiray oo ugu yaraan toban iyo dhowr gaarayaan mid walba wuxuu leeyahay beer baac ii raadi beeraha gana- iibkooda zaa'id u noqday ganacsatada iibsanaysa waxay beerayaan intaasoo kiisha oo abuura basasha keenayaan intaas geliya keenayaan abuuray keenayaan dadkii hadda waxaan lagu buraargay in beerihii wax soo saarka dhaqaalaha beeraha ay ku tiirsan yahay marka sisinta aan u geyno intaas hal fasal sisina waa laga helaa laba kun saddex kun een, qaraha aad u jeed intaasaa laga helaa qaraha markii ugu da- ee, qarahii aan fasalka jiilalka hadda aan soo dhaafay waxaan ka helay kun iyo shan boqoloo doolar aan ka helay qaraha hal fasal lacagtaasay nagu arkeen ganacsatadii bada beerihii waaba nagu soo biireenba orodin ganacsiga jooga anagana beerahan ku shaqaynayna maya anaga sida saddex kun afar kun bishii nama soo ee, saddex bilood nagama soo gashay nama soo galaysay dheheen marka hadda ganacsadii aab nagu soo biirtay wiilashaan hadda aad u jeeda intaan waa beertanay ka alkuunsadeen ay ka guursadeen ninkaa u jeeda laba uu- laba haasuu marayaa haa mar bas- basalley wax kale isaga ka guursaday ma lacag dibid looguma soo shibin haa rag isla shaqaysanayn waa marka aad iyo aad maasha allah anaga hadda beeraheena basashaa inay xoogga ay saaraan marka hadda adiga ee, xasanow waxaad nooga warantaa waxaad ii sheegtay rag badan inaad shaqo abuur ah u samaysay dad qaar beerta kaaga shaqeeyo qaar mootooyinka kuu wado guud ahaan dadka hadda beertan ee, shaqo abuurka aad ugu samaysay wiilasha meeqawa wiilasha ilaa hadda beerta waxaa ku shaqeey laba iyo toban qof ay gaarayaan oo nolosheeda ku maaraynaan waa u jeedaa intan iyaga joogaan mid basaluu falayaa mar bariisuu falayaa mid qarahaasuu shaqo uu leeyahay marka hal qof meeluu ka aadan yahay Mhm.
ee waxaan la soconaa xasanow in wax walba ay caqabad ay leeyihiin basasha bal iyadu caqabadeeda bal dadka uga waran basasha waxay caqaba ay leedahay xilliga iyada qaboobka ah aa zaahid wax anaga aan barnayn hadda nagu soo biiray marooriyow la dhah maya wax oo basasha u- way maroorataa iyada dhan ha caleenta kore Aad iyo aad.
ayma maroorata Aaqa loocota.
aaqa loocota Aad iyo marka daawadaas aan raadinay haddaan aan- aan u helno waa cilad cusub marka cilad cusub ay hadda nagu soo beerta waay aad iyo aad.
aha ciladeeda waa intaas kaliya intaas keliya ah waay
ee xilliyada ugu wanaagsan ee afarta xilli waa la beeran karaa ayaad idhahday xilliga ugu wanaagsan ma kulaylaha oo hadda aan ku jirno oo kalea mise xilliyada qaboobaha oo xagaayiga oo kale ama guga xilliyada ugu fiican waa hagaaga hagaaga zaa'id u baxdaa iyada ha maasha allah hagaaga zaa'id u baxdaa xilliga kalena way baxaysaa laakiin hagaaga zaa'id ah ugu fiican ha basal fiican ay soo goysaa hagaaga ee ugu dambayntii xasan oo qofka doonaya in uu beer maal gashto beer basal ah lacagta ugu yar uu ku bilaabi karo aad is leedahay meeqaba lacagta ugu yar waa boqol iyo labaatan dollar waay hadduu asaga beerta u haysta boqol iyo labaatan dollar waay haa kii laba kiilo wuxuu soo gashanaya oo oo basasha soo gadanaya abuurkaa soo gadanaya marka waa la shibayaa shidaal dukaamahaba laiskaga heli karaa boqol iyo labaatan kiil haddaad ku bilaabato bis waay, boqol iyo labaatan kiil meeshay kuu soo go-do waa lacag oo afar iyo saddex kun laba kun aan ka helaysaa saddex bilood kadib waay Ee, sidoo kale waxaana la joogo ee, salaymaan amiin aadan oo isna ka mid ah beeraleyda ee basasha ee deegaanka sokayle Ee, bal ugu horeyn ee, soo dhowow bal magacaada adoo noogu bilaabay magacay salaamaan aadan oon joogo een, sukela iyo saakow dhexdooda Ee, mayba ha ka dhawaayana idaacadda andalus oon oo beereley e anin hadda oo basalta abow Ee, an hadda ma inshagaasay saddex motor Een, markaan inshagaaska lahana een, makagadna gaal makagadna luulo makagadna erigna makagadna saddexda motor maa dhulkooda waxaan ka gaday ee, basal annaga basalaan taabaa beertay waa toban hektar too toban sideed hektar waay toban toddoba hektar waay marka abdulaahi edma annaga basal aad iyo aad baan ugu tirsanahay ilaah baan ka tirsanahay marka basalka aad iyo aad buu qiimo weyn oo leeyahay Een, aniga hadda aan ku horeeyo beerta awal iga horeysay aniga waxaan ka gaday basal murqumaal baan ahay og- horaan ogol hore xoogsato waxaan ku soo saaray shirkay basal baa soo beeray nin matoorkiisaan leeyahay aan galay oo u shaqeeyey waxaan ka helnay laba iyo toban kun oo doolar hal fasal waxaan soo saaray lix boqoloo kish oo basal ah waxaan ka gaday basashaas aniga waan kala goosanay waxaa iga soo gaaray saddex matoor baan ka iibsaday halkaas fasal saddex matoor saddex beeraan kala saaray basal baa lagu beeray basal baa aa lagu beeray basashii iigu horreysay waxaan ka helay laba iyo toban kun anigaa iskaleeyahay saddexdii beerood laba iyo toban kun ay qaadatay shirko laba iyo toban kun anaa qaatay saddexda beerood aa ayaan soo saaray haa horeyna muruqmaalan ahay annaga galley ma beerna matoorey waxaa laga beeraa basal aa marka sida basalka wanaag uu leeyahay galleyda uma laha
salaymaana waxaad ii sheegtay in mar keliyaba aad markii kugu horreysay ee afar iyo labaatan kun oo dollar aad shirka ahaan aad u soo saaratay oo labaiyo toban kun labaiyo toban kun oo ka mid ahana aad kaligaa qaadatay bal ka waran marka waxyaabihii ugu waaweynaa ee beerashada basasha aad ka dhexshay aniga basasha waxaan ka dhaxalay harta basasha waa laba qaybood waxay tahay basasha basal cad iyo basal gaduud waay basal cadkii basal gaduudka lama jimaayo cadku waa qudaar waa la isticmaalo waa la cunayaa waa biyo sida cansalaatada iyo ay la mid tahay keed ma gasho basal gaduudka annaga waa keedinaa xellaha roobka markay soo go'do wakhti ay qaalaynahaynaysa ayaa laga raadinaa waa la keedinaa guryaal baa noo dhisan oo hool ah beerta madaxa lagu dhisaa ad waa u jeedaa baraakooyinka waa soo aragtay marka basashaa looga talagalay xilliga roobka waa la beeraa xilliga jilaalka waa la beeraa xilliga hagaykana waa la beeraa saddexdaas waqti waxaa nooga sarreeya aniga xaqayga markay igu lacag badneed waxaan xelay laba iyo toban kun oo doolar waa bilowga ahayd ti iiga dambays soomaha hadda xaqaygkii dhoweyday waxaan halay sideed ilaa sideed toban iyo lix kun haa haa hal fasal waay sideed waxay qaadatay shirko xaqaayg haddan aan soo modayn annaga ma beerna beera waa arkaysaa beerahan geli hadda waa ka yartay ma arkaysaa basal baa ku joogtaa lix iyo toban kun aa la helay waa la kala qaybiyey basasha hadday rooba soo gasho annaga waa keedinaynaa keed baan u haysanaa qaal kale la sugaa marka ilaa iyo imise ayay keedsanaan kartaa basal guduuda oo aad ii sheegtay inay adag tahay waa afar bilood iyo bar waa la hayn karaa haa haddii aad loo kariyo oo waa la karinaa iyda ma fahanti hadday eeran tahay haa u bislaato hadday eeran tahayna hoogo wax yar waa ka dhibaysaa laba bilood i bar ilaa saddex bilood way laakiin hadday aad u karto afar bilood ilaa shan bilood waa la hayn karaa
marka waxaad ii sheegtay in mar afar iyo labaatan kun aad ka qabatay marna aad lix iyo toban kun oo dollar aad qabatay waxyaabihii marka waxaan rabaa ugu waaweynaa ee aad ka qabsatay oo xasan hadda waxaa uu ii sheegay in mooto uu ka gatay laba mooto beerta naftirkeeda asalkeeda basalle ee laga soo bilaabay adiga waxyaabahaas oo kale maxaad qabsatay aniga waxaan ka qabtay fasalka iyo horeeyi waxaan ka gatay guryo magaalada degmada saakow aa guryo aan ka samaysanay guryo ma lahayn horaan nin muruqmaalo aan iska kareystaan ahay hadda guryaal baa ii degan waxaan ka gatay mootooyin saddex lugaadle waa gatay laba lugood oo laba xaba waan gatay eri waxaan ka gaday oo looc baan ka gadaday eri waa ii joogaa marka aad iyo aad ba dhaqaale ay uga tiirsan tahay laakiin dadka hadda oo geleyda beeraay iyo anaga isku dhaqaala soo mihin dadka basalka ayaa sarreeya saas waa
adiga marka salaymaano waxaad ii sheegtaa goorta ugu horreysa aa soo bilowday xasan ma ka horreysa adig ani xasan waa ka horreeya xasan waa iga dambeeyey waxaa aniga waxaan ku dhex jira hadda sideed sana marka markii hore basasha si loo taabo biyaha naga gooyin jiray hadda faraha walaada naga xirtay maasha allah faraha markana naga xiri yaan shaqaysan aan bilownay tii hore waa naga gocaysay biyaha baar si loo joogo biyaha galaa qarashkii waa nalaga rabaa see la yeelaa marka khasaaro waay hadda marka intii biyaha la xiriy kan dhexdoon soo bilownay faa'iida weyn ayaan ka haysanaa mustaqbalka salaymaano maxaad rajaynaysaa oo dhanka beerashada ah dhanka beerashada aniga waxaan jeclahay dadka inay beertaan basasha ani shaqsiga basalan beeranaa ma ogi geley ma raba aniga geley wax yar baan beertaa oo cuntada ciyaalka injaarada waxaas ma ogi ana basal len rabaa weligeyna basal beertay lagama waayo aniga roob iyo jilo waan tacbaa meelaha laga imaada dhoobley waa looga imaadaa baydho waa looga imaadaa muqdisho waa looga imaadaa jilib waa looga imaadaa ilaa kismaayo meel aniga dad waa noo imaada safri baa noo imaataa maalin walbo ayaan ka gadanaa basalsha marka afarta xilli idinka basal waa haysaan oo xilligii laidin imaada waa diyaar diyaar hadda hadday noo imaadaan guryaha oo nagu jiraan waa u gadaynaa kuba keedinana ku beertaa ku joogaa waa ugu talagalna annaga haa saas waay kuwa nin waxaa leeyahay cusub baan rabaa nin waxaa leeyahay kii bakaartaan rabaa ma fahantay waa u kala qayban laba qayban ka dhigan anaga basasha marka soomaaliya guri walba laga isticmaalayo oo min muqdisho baydhabo ilaa kismaayo reer saakow iyo reer sokoylaa soo saara haa ayaa soo saaraan haa ayagaa u badan reer saakow baa u badan ma fahantay marka basasha horta aad iyo aad baa muhiimad u tahay meeshii oo laba boqoloo loor oo geliya ka baxan lahayd waxay ka baahaysaa saddex kun afar kun oo kiish oo basal ah ma fahantay saas baa ugu daba dhiman anaga qarash weyn baan ka haysanaa nolol macluumaad fiican baan ka haysanaa anaga
marka laga soo tago in beeralaydu ay dhaqaale aad u badan ka sameeyaan beerashada basasha sidoo kale waxay shaqo abuur u tahay dhalinyaro aad u badan oo noloshooda iyo tan qoysaskoodaba ka maareeya shaqooyinka ay ka qabtaan gudaha beeraha basasha hababka ay dhalinyarada dhaqaalaha uga sameeyaan beeraha basasha waxaa ka mid ah qaab shurako ahaan ah milkiilayaasha beeraha waxay bixinayaan wixii dhaqaale ah oo lagu maaraynayo dalagyada sida shidaalka iyo abuurka halka dhalintuna ay xanaanaynayaan beeraha laga soo bilaabo abuurka ilaa dhammaadka kadibna wixii dhaqaale ah oo laga helo ayay kala bar ama boqolkiiba konton u kala qaataan haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaan ku waraysanay gudaha beeraha basasha ee duleedka magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe weli waxaan joognaa meel u dhexaysa saakow iyo sokayle beerihii basasha ayaan ku guda jirnaa basasha sidaan soo sheegnay ee dhalinyaro badan ayay shaqo abuur u noqotay ee beerta xasan ayaan weli joognaa ee dhalinyaro badan oo uu xasan shaqo abuur uu ugu sameeyey dhanka basasha ayaa nala jooga ee ugu horreyn ee bal walaal magacaaga noogu bilaaw oo magacayka bilaawo mariidin asinay maybaroge deegaanka saakow caqaarshe ee ama habilawti ada ee ka shaqaysooka ee basale muddo lix sano oo kale yaa ka shaqeeyahay alxamdulilah haddana maasha allah niya faylin laxaa lix fasal oo kale yaa ka shaqaysday lam islaam oo kale ka guursaday lamaxaasa ka guursatay ee beerashada basal bese haa lamaxaasa ka guursaday iyo tanka lamaad walxoolee irin iyo luu walaasa ku qabsada ka gaadada carur ma kuu joogta marka haa laba wiil ayay joogtaa maasha alla ee bal markii ee kugu lacagta badnayd oo ee fasal fasalkii kugu lacagta badnaa meequ ahay lama kun lama kun doolara ka helen marka labadaas kun marka sharikadda oo raggii kale kula shaqeynaya mase waa kaligaa shiligay shilid haa shilid ee ka helen lama kun doolar wiilash kalena wiilaga min lam lama gaadan yoon hunu kulliska beesa leehay maasha alla saddex bilooda marka adinkoo shaqaalaah ku hesheen laba kun oo dolar una kulli min lam lama kun doolar sanadkan korey daraad oo hagaayki may ka halnay lamba lama kun iyo shan sanad haddana jilaal jilaal horna may ka halnay lamba oo lama lama kun marka idinka lacag oo joogto ah oo maalinlaha ma qaadataan markii fasalka uu soo go'o hal maraa lacagta la kala qaybsadaa biilashi marka oo maalinlaha intay ka heshaan marka beelka maya gudaaro yaryaroo insheegada hal fasalkan lusugow bilibar kabsarka iyo ansalaatadii koostada biilka miilaka halaan inti oo inta sideed bilood lakadee basalka hakaro marka biilkiina qudaarta yaryara ka heshaan basasha marka waa lacag oo keeda ka samaysanaysaan basal lacag keeda kawaladaana golyaabo badan banin qobdaasa intii hakaraasa qudaarta basal kamay sheegada ansalaatada kabsarka koostada walaasa beeladaan iyo macalinyaanyayta
ma in sheegta ini oo xoole iyo ahda ka gadatay xoolaga hadda loodii erinka hobliska dara meeqaa tiradi irinka tiro oo ada boqol oo kale ku dhaway loodana konton iyo miilagaasa marayd maasha allah marka yaa kuu daajinaya xoolihii niman shaqaala oo jaarey in daajaha adoo hadda shaqaalaha adina shaqaalaha lagu siiyaa haa anoo shaqaalalingan shaqaala sii ah markale alxamdulilah ee wiilasha ee shaqa abuurka ka helay ee dhanka basasha ee waxaa ka mid ah wiil aada u da'yar oo magaciisa la yidhaahdo saleymaan macalin ibraahim ee saleymaan aduu meeqa sanaa jirtaa toban iyo sideed san a toban iyo sideed sano ee goormaha kusoo biirta marka ee shaqada ee basasha meha kabiiray ee waqto oo afarsin ee taawaay basale faa'iido oo eed umiinga ka halni marka adoo aad u yaroo afar iyo toban jir soo bilowd miya haa anigoo afar iyo toban jir ee soo bilaabay muddada afarta sano ah ee saleymaanow bal ka waran shaqada aa shaqaysatay muddada afarta sano ah shaqada ana shaqaysaday shaqad aad iyo aad u weyn beese oo aad iyo aad ee baahalay oo basale aan tacaway ee basasha waxaa ka halay mid kun iyo shan boqol aan keligay ah hal fasal ee haddana waa sii rajaynayaa naagaan raadsaday doonaday yardii wuxuu waa dhiibay oroos keliya liiga rabaa ee basasha aad iyo aad waay ee hadda sanadkan oo hadda basasha oo aad beerataa marka rajaynaysaa inaad guursata miya gabadha haa sanadkan aan basasha aad beerada iyaa rabaa inaad guursadnaag
guryaha iyo wax uga dhistay waa diyaarsaday guriga marka ma gurigiina ka dhex dhisatay mise guriga gaar ah guri gaar aan ka dhisay guri adi kaligaa ani keligee maasha haa mar dhow inuu dhaco arooskayga ayaa rajaynayaa aad iyo aad waa kusoo duceynaynaa ilaahay kuu fududay insha allah aamiin
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الغبار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب